bsm اllah alxamdu lilah hanaaء lilah uma الsalaaةu wasalaamu عlىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam rabbi calimna minhu ma jahilna wadakirna minhu ma nasina waa dersigii toban iyo shanaad min kitaabi safiinaةi الnajaa faslu haadaa faasilu wey aladii yalzamu lilmayiti arbacu khisaalin fasalkan waxaa looga hadlayaa meydka waxa u waajibay meydka muslimkaa qof muslim oo dhintay waxa u waajibay oo yaa waxaas lagu leeyahay qofkii og qofkaa dhimashadiisa dadka ogaaday qofkaa dhimashadiisa waxaan meydka u waajibayana waa calaa sabiili اlkifaaya waa fardu kifaayo wey dadka qaarkii hadday hawsha qabtaan inta kale waxba looma raacanayo daalac laguma leh aladii midka yelzamu u waajibay yelzamu u waajibaya lilmeyiti meydka arbacu khisaalin khaslado oo afar wey afar khasladood wey horta marka koowaadba waxaa sunno ah qof kasaaba inuu badiyo dhimashada sheeg sheegeeda inuu dhimashada xusuusnaado biqalbihi horta qalbiga dhimasho ha ka xusuusnaado bian yajcalahu nasba caynayhi waa inuu labada indhood bartankooda wejiga yaa halkaa yeelo dhimashadii waxaa sunnaa inuu u diyaar garoobo dhimashada toobadkeen waa khasab inuu toobad keeno wuxuu dad ka dulmiyey inuu celiyo qof kasaa laga rabaa mid caafimaad qaba iyo mid jiran walmariidu wlaa bidaalik qofka jiran baa ku sii owlanimo badan ilaa qofka jiran waxaa dhici karta inuuba xanuunkan u dhinto moogta isagu waaba u sii habboonta dardaarankuna waa sunni nebigaa aada dadka ugu booriyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qof mu qof muslima xaqiis ma aha qofkaasoo shay haya shay leh shaygaasoo uu doonayo inuu dardaarmo lama hameen inuu hoydo ilaa dardaarankiisu inuu u qoran yahay mooyaane bukhaariyo muslim baa weli waxaa kaloo sunno ah in qofka lagu soo xaadirayoo xanuunsan loo laqino oo loo qabto laa ilaaha ila allahu kelimadaas in loo talqiiniyo loo laqino oo xadiidka odhanaya calayhi salatu slam nebigu yidhi laqinuu mowtaakum kuwiina dhimanaya u laqina laa ilaaha ila allah xadiidkaasna imaam muslim baa wariyey xadiid kalena waxa weeye qofkii hadalkiisa u dambeeyay adduunka laa ilaaha ila allaahu uu noqdo dakhala aljannata dee marka hore carabka ha ku badi inaad akridid oo ku wardidid laa ilaaha ila allahu carabkaadu haba la qabsado qofkii hadduu dhinto dadka ogaaday dhimashadiisa afar shay baa ku waajibaya waa tana afartii shay aladii midka yelzamu lilmeyiti meydka u laasimaya u waajibaya wey arbacu khisaalin waa afar khasladood khasladoo afara qusluhu la mayrgiisa in la mayro wa takfiinuhu la kafanidiisa labo waasalaatu calayhi in dushiisa lagu tukada saddex wa dafnuhu in la aaso la aasidiisa in la mayro in la kafno in janaaso lagu tukado in la aaso afartaa wey marka qofkaas saasaa loo samaynayaa ninkii neefka geelaayo uu saarnaa ka dhacay isagoo xajka jooga oo muxrim uu yahay nebigu wuxuu yidhi war ninka mayra biyo iyo gob ku mayra waxaa laga soo reebayaa dad aan la mayrin baa jira qofka shahiidka ah oo shahaado iyo shahiidnimo ku dhintay laba mayro oo shahiidki waa kuma waa qof muslima oo dhintay dagaalkii gaalada lala dagaalamayay muslimiin isku aafaysan laga hadli maayo bisababi qitaalil kufaari gaalo la dagaalankeed sababkeed buu ku dhintay isagoo la dagaalamaya muxuuna u dagaalamayaa liiclaa'i kelimat illaahi kelimadda ilahay inay kor noqoto ma aha qof kasta shahiid sheegto oo qoy- qoladii iyo qoyskii qabiil qoladii dagaashaba xaqudirir baana haddee dhahaan qabaa'ilku isdagaalaano deegaanadu isdagaalaano maamuladu isdagaalaano laba qof isdagaasho mid kasta yihahda shahiid baan ah xaqudirir baan ah waxaas ma aha dadka ilaahay darti diintiisa gaalana la dagaalamayo kuwa gaala la dagaalamayo haddaysan xataa aysan ahayn ilaahay diintiisa waa kor noqoto baa weli wax kaa maqan yihiin aadan shahiid ahayn shahiid maxaa loogu magacaabay lianna allaha warasuulahu shaahidaan lahu ilaah iyo rasuul baa u markhaanti kacay janno qofkaa maxaa la dhahaa magaciisa shahiidu dunyaa walaakhira aakhira iyo adduunba waa shahiid axkaamtii oo dhan buu qaadanaya lama lama mayro lagumana tukado janaaso qofka noocaas waaya haddii qofkan meydkaayoo la dhaqi lahaa biyihii lagu dhaqi lahaa la waayo waa loo booreynaya waa loo booreynaya waxaa loogu booreynhayaa waxa la yidhaahdo ciid baa loogu booreynhayaa ayib waa loo booreynaya waxaa soo haray qofka waa la kafanayaa markii la dhaqay ama loo booreeyey ka bacdi waa tan labaad waa marac qofka camimta oo ku filan waa in lagu kafno oo dharkuu adduunka intuu noolaa ay bannaanayd inuu qaato qofku markuu noolaa dharkii xalaasha u bannaanaa inuu xirtaa lagu kafnayaa macnaha rag hadduu yahay xariir iyo lagu kafni maayo wixii halkan adoo hadda nool lagu diiday xagga markuu qofku dhintana lagu kafni maayo maradu inay caddahayo waa sunnanimo ee qofkii la kafni maayo mara cad baa la waayey la dhihi maayo mara kastoo hadda adduunka intuu nool yahay uu xidhan karo xalaal u ahayd baa lagu kafni karaa inay caddahay na way fiicanta waa sunni kafanka bacdi waa lagu tukanayaa waxaan lagu tukanayn kan shahiidkaa iyo ilmo dhicis oo dhashay oo aan macnaha naf ku dhalan oo dee aan lix bilood ka yar ku- ku- ku dhashay goormaha salaadda lagu tukadaa meydka markii la mayray ka bacdi haddii biyo la waayana markii loo booreeyey ka bacdi ee qof baa dhintay janaasaha loo tukado masaajidka iyadoo aan weli la dhaqin lama rabo looma tukanayo waa in loo mayro in la kafno waa sii fiicanta markaas ka bacdina waa la aasayaa qofka intaas ciddii samaysaba ummadda intii kale waxaa ka dhacaya waajibkii dembina lagu yeelan maayo hadday ummaddoo dhan dhahaan dadkan annagu ma dhaqayno ma mayrayno ma aasayno midha colaad baa ka dhexaysay balaayoyinkaa iswada laynaya waxaas kulligood waa dembaabaya qofka muslimkaa intaasuu qofka kale ku leeyahy faslun haadaa faasilun weey waa fasal labaad midkaana aqalulgusli mayri kan inta u yar hala mayro soo lama dhihin afartii baa lagu keenayaa midba mayrigii kafantii salaadii aasidii afar fasal baa midba gaar loogu qoraya waa lagu kala bayaaninayaa mayri waxaa ugu yar tacmiimu badanihi jirkiisa oo lagu camimo meydka jirkiisa oo lagu camimo bilmaa-i biyo biyo in lagu camimo intaasaa ugu yar hal marba haddii la doono ha lagu camimo ilaa qofkuba hadda janaabada waajibkaa markuu ka qubaysanaya intaasaa ku filnay jirkiisao dhan biyaha ku camimo maca niyati kanna waa qubays kaloo waajiba wa akmaluhu laakiin sida ugu kaamilsan oo ugu fiican marka meyd la dhaqayo sida u wanaagsani waxaa weeye in an yaqsila kan wax dhaqayaa inuu dhaqo sawatayhi labadiisa cawro istijadi weeyaan wa an yuziila waa inuu zuuliyo kan wax dhaqayaaye alqadara wasakda waa inuu ka zuuliyo ka dhammeeyo min anfihi qofka dhintay sankiis qofka sankiis in wixii wasaqoo ama ka yimid ama ku yaalay laga tiro horta qofka markaan waxaa la dhigayaa meel cidlo ah oo asturan waxaa la saarayaa sariir ama alwaax meel sare qamiiskiisa iyo maradiisa isagoo qabaa lagu dhaqayaa dayib cawradiisa in la fiirsado lama ogolo waa xaaraam waa in la asturo lowyahayo xudunta inta udhaxaysa in la eegaana waa xaaraam nidaam baa loo dhaqaa marka in loo cadayo oo loo weeseeyo oo dhinac kasta biyihii saddex jeer lagu shubo oo nidaamkaasaa loo marayaa labada qof oo kan la dhaqaya iyo kan wax dhaqaya waa inay isku nooc yihiin dumar hadduu qofku yahay qof dumaraa dhaqaya rag hadduu yahayna nin baa dhaqaya inkastoo laga soo reebo ninku inuu xaaskiisa dhaqi karo iyaduna sidoo kale oo caa-isha xadiidkai warisay baa daliil u ah iyo xadiid kale oo sayd cali isagana inuu dhaqay faadima binta rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam waaya waxaa kaloo jira ilmaha yar oo saqiirka ah wiilka yar oo saqiirka ah ee kuwa hadda isbitaalada meelaha ku dhinto kale dumarkaas waa dhaqi karaan umulisooyinka iyo dadka meeshaa jooga iyo ilmaha saqiirka oo hadduu wiil yahay way iska dhaqi karaan dumarka haddii in la mayro suuroobi weydo maxaa yeelay qof ajnabiya maahay wax kale lama hayo islaam baa dhimatay wax dumar oo dhaqan lama hayo nin ajnabi oo baadiya jooga ama nin baa dhintay wax mayra lama hayo haweeney ajnabiya keliyaa joogta meydkuna waa nin waa loo booreynaya markaas waana lagu tukanaya marka wasakdii waa in laga zuuliyo min anfi sankiisa wa an yuwadi'ahu waa inuu u weeseeyo waaye kan wax mayraya ha u weeseeyo meydka waa loo weeseeya wa an yadluka waa inuu ku jiidjiido bisidri geedkaa sidriga la yihaahdo qasliga meydka lagu mayro baa lagu jiidjiidaya wasakdu dhammaynaya waaye qasli baa la dhahaa soo maha wa an yasuba waa inuu shubo almaaa biyaha calayhi meydka dushiisa halaaan saddex meydka dushiisaa biyaha lagu shubayaa saddex jeer baa lagu shubayaa waxa weeyaan markii sankii iyo waxaas inta farta la qooyo faryarada inta la qooyaa saa sanka wixii wasakha looga soo tirayaa si tartiiba waay intaan loo qubayn meydka baa loo weesaynaya saddex saddex jeer baa meel kasta loo dhaqaya luqluqadkii iyo sandaarsiga iyo wax kastaa loo dhammaynaya weesadaas waa sunne niyadeeduna waa waajib masaladaa qabso weesadaasi waa sunne niyadeeduna waa waajib waaya qubayska marka loo qubeynayo qofka in loo qubeeyo waa waajib laakiin niyadaas waxa weeyaan waa sunne haddii geedkan sidriga la waayo saabuun iyo ashnaanin gasangasmi aa la dhihi jiray tii abuurka lahayd iyo waxaasaa lagu dhaqi karaa waaye madaxa qofka la dhaqayaa garkaa la dhaqayaa dhinac midig baa la dhaqayaa kabacdi dhinac bidix baa la dhaqayaa misna xaggaa loo rogayaa qaabkaasa loo dhaqaya biyo nadiifa marka dambaysaa loo marinaya faslun dhaqidii horta waa baratay halkaa fasalkaasa looga tegay haddii la dhaqay maxaa ku xiga kafan aqalulkafani kafan inta ugu yari thawbun waa thawb waa maro yacumuhu camimahaya meydka maro camimaysa jirkoo dhan qarinaysa baa ugu yar ilaa waxaan la qarinaynin qof muxrim oo xajka xirn xirnaa ama cumro oo nin ah madaxiisa lama qarinayo hadday gabar ahaydna wejigeeda la qarin maayo waaya waakmaluhu sida ugu kaamilsan lirajuli ninka halaau lafaa'i fawey saddex maro oo fidfidsan saddex maro oo fidsan saddex go' in la keeno oo lagu kafno waa ninka walilmarati haweenaydana qamiisun diric iyo wakhimaarun hagoog iyo waisaarun hoosgunti iyo walifaafataani laba go' oo fidsan shan saasaa ugu kaamilsan kafantii saasaa laga dhigayaa marka ilmo yarba ha ahaado hadduu doono qofka xoolihiisa haddii laga kafnayo uusanna dhihin maro labaad iyo maro saddexaad aniga yaan la igu kafnina hal mid ha la igu kafno ma uu dhihin xoolihiisii baana laga kafnayaa marada labaad iyo tan saddexaadna ma diidin saddexda maro waa waajib in lagu kafno midna lagama tegi karayo haddii dayn tiradii ka badatay lagu leeyahay oo xoolahan dhammayn ka dhah qofka daynta kule baa dhihi kara war xoolaha kafantaa naga daaya lacagtay naga yaraynaysaa qofka hadduu dhinto xoolo badan baan ku leenahay hadduu qof maalan xoolihiisa ku bakaylaya midhaaweeye waaye haweenaydin intaasoo maro ayaa lagu xirayaa sidaa markii loo kafno waxaa fiican tabkhiiru lakfaan kafanada in la bukuuriyo udgoon kafanta bukuur iyo udgoon baa lagu haynaya waxa weeye xanuud noocan maaragtay barafuun meydkaa oo barafuunada adugu udgoon baa lagu shubaya iyo bukuur iyo waxaas waa la dhaqay fasal baan kusoo marnay waa la kafnay fasal kalaan kusoo marnay maxaa ku xiga markaas waxaa ku xiga janaazadii faslun haadaa faasilun wey arkaanu اljanaazati janaazada arkaanteedu sabcatun waa toddoba janaazadu waxay ka mid tahay salaadaha kuwa ugu dhibta yar laakiin markii la yidhaahdo hal la tukado dad yar ay usoo istaagaan oo dad salaadahan kale oo axkaamta badan tukanayaba iyada ay ku adagta aan tukanayn qof duhurkiisa iyo casarkiisa iska tukada baa janaazada laga yaabaa inuusan aqoon wayna dhib ya dhah si sahlan baa loogu sheegaya kitaabkaa si sahlan ugu sheegaya alawalu midka u horeeya arkaantaasi waa anniyatu waa niyo waa inuu niyeyso wey janaazo inuu tukanaya inama alacmaalu binniyaati wa inamaa likulli imriin ma nawaa mutafaqun caleyh allahu akbarta kowaadaa ku xihanaysa niyo laymow waaye athani midka labaad arbacu takbiiraatin takbiiro allaahu akbaro afara wey afar allaahu akbar macnaha dee isku mar la dhihi maayee midba meesheeday imaanaysaa laakiin afar takbiirood baa salaada ku jira wey sidii ciiddii maaha in dabada layskugu xirayo midba meel bay soo gelaysa athaaliu midka saddexaadna alqiyaamu istaag weeye cala alqaadiri qofka awoodo waa inuu istaag ku tukado afar takbiirood sidii u dambeysoo nebigu u tukaday bay ahayd baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam suhayl ibnu lbaydaa ninkii la dhihi jiray afar jeer ku dulki baartay xadiidka bukhaariiyo muslim baa warinaya waa inuu qofku istaago istaag ku tukado hadduu awoodo alraabicu midka afraadna qiraa'atu lfaatixati faatixada akrinteeda wey faatixada waa inuu qofku akriyo waay faatixadaas hoos baa loo akrinaya xataa janaazada haddii hameen la tukanayo war salaad hameen weeyo kor baa loo tuka loo loo akrin jiray dhihi maysa janaazada hala hala jahrin fiqiga waa inaa garanaysa hoos u akriso janaazada markaa faatixadaas takbiirta hore oo a xiratay dabadeeda in la akriyaa fiican culimmada qaar waxay leeyihin waa khasab halkaa lagu akriyo qaarna waxay leeyihin may waa sunni ee haddii takbiiraha kale dabadooda la akriyo takbiirta kale wixii la akrin jirayna qofku akriyo sida salligii nebigoo kale iyo wixii la mid a waa u jidhaa oo ibnu xajarka iyo rimliga iyo waxay leeyihiin imaamu nawowina sida uu muctamadka ka dhigay minhaajka faatixada in takbiiraha kale dabadooda la akrin karo waaya laakiin sida ima- imaamu shaafici caddeeyey imaamu alardaci iyo ay ku raa isna maaragtay aada ugu gargaaray zakariya alansaari shaekhulislaam xoojiyey waxa weeyaan allahu akbarta hore dabadeeda hala akriya faatixada wahada alqowlu aqwaa daliilan kanaa daliil ahaan ku xoog badan walawaluna almadhabu wey waay faatixada allahu akbarta hore dabadeeda akri intaa intaa ka qabso alkhaamisu midka shanaad asalaatu ku saliid weeye cala nabiy nebi maxamed lagu saliyo sala allahu calayhi wasalam bacda athaaniyati takbiirta labaad dabadeeda takbiirta labaad iyada dabadeeda salligaa iska leh salafan wa khalafan sidaas bay ahayd inta u yarna waa allaahumma salli calaa muxamedin aalka iyo haddaa kusii dardhina way fiicanta marka maxay noqotay salligii inaad la timaado xilligaas asaadisu midka lixaadna adducaau loo duceeyo weeye lilmeyiti meydka bacda haaliثati takbiirta saddexaad dabadeeda meydka u ducee allaahuma اkfir lahu warxamhu baa ugu yar asaabicu kan toddobaadna assalaamu salaamo naqsi weeyaan markaas waaba waaba intaa yarba wey qofkii waa xirtay janaazo niyeysay allaahu akbar faatixuu akri mar labaad marku faatixada dhammeeyo allaahu akbar nebiga ha ku saliyo calayhi salaatu wasalaam allaahu akbar ha yidhaahdo meydka ha u duceeyo allaahu akbar ha yidhaahdo salaadda ha ka baxo assalaamu calaykum waa intaa keliya ayb ducooyinka dheerdheeroo meydka loogu duceeyo way fiicantaha in la akriyo laakiin haddousan aqoon inta u yar buu akrinahaya waaya ducada waxaa ka mid ah ilaahayow kani waa addoonkaadii waa addoonkaadii midkou dhalay adduunyadii waa ka yimid iyo waasaceedii dadkau jeclaayo kuwii isaga isaga jeclaaba ilaahayow adduunyadii bay jiraan ilaahayow qabriga mugdigiisa uu hadda usoo baxay iyo wixii uu la kulmayo ilaahaydow wuxuu qiri jiray adiga maaha la kale inuusan jirin nebi maxamedna addoonkiisa inuu yahay iyo rasuulkiisa ilaahu adaase naga og ilaahu adou marti kuu yahay ilaahu mid la martiyaa u khayr badan tahay ya ilaahu raxmaddaada u baahan yahay ilaahu hodan baa ka tahay wa anta qaniyun can cadaabi ilaahu cadaabkiisaa hodan ka tahay ilaahu nana waa nimid annagoo ergeynayna oo shafeecayna ilaahu hadduu wanaag samayn jiray wanaaggii u siyaadi ilaahu hadduu xumaan samayn jiray ilaahu ka saamax ilaahu raxmaddaada la kulmi ilaahu cadaabulqabriga ka ilaali ducadii wataas halkaasu idinku qorayaanu ka xafidasan taasina wataa waa lagu tukaday maxaa haray kafanti faslun aqalulkafani kafan inta ugu waale aqalu dafni waxaan uga jeedaa waa kafanti ma ah waa la dhaqay waa la kafnay waa lagu tukaday maxaa haray aasidii aqalu dafni aasid inta ugu yar xufratun waa god taasoo tagtumu qarinaysa raa'ixatow meydka urti urtiisa meydka urki urtiisa qarinaysa oo wa taxrusuhu ka ilaalinaysa xufradaas godkaasi min asibaac bahallada iyo dugaagga ka ilaalinaysa hadde hadday doonto ha noqoto meel aan dugaag lahayn la dhihi maayo meeshaan dugaagba ma yimaado yaan waxba godka la qodini ama la dheerayni ha la iska dhigo ama urba ka soo bixi mayso la dhihi maayo meeshay doontaba ha noqotee god aan ur ka soo noqonayn bahalkana ka ilaalinayo bahalku qufanayn baa ugu yar wa akmalu inta ugu kaamilsanna waa qaamatun joog iyo wa basdatun gacno fidin qof dhexdhexaada istaagiis qabriga ha istaago gacnahana ha fidiyo intaa godkii liqaya halkaas labada gacnood farahu meesha ka baxan salkooda halkaa ku jooji ama halkaa faraha agtooda intaa godkii hoos u dheer waa sidaa ugu kaamilsan lagama qodo hadda waddankaani laakiin waddamo laga qodaa jire ama ku dhow dhow waaya ama dhulkaa iska adag ama waa loo baranba marka sidaas bay noqonaysaa wa yudacu waa la dejiyaa khaduhu dhamankiisa meydka cala turaabi ciidda kafanta inta laga faydo dhamanka baa dhoobada ama ciidda loo dhigayaa waa sunna midaan dambe ogow wayajibu waxaa waajiba towjiihuhu meydka ujihayntiisa ila alqiblati qiblada in loo jiheeyo meydka qiblada ha loo jeediyo meydka qiblada ha loo jiheeyo ha loo jeediyo wey weliba dhex ka jeexa qabriga waxaa ka fiican midka iilka ah oo dhinac ka jeexa ah dhulku hadduu adag yahay iilka dhinacaasaa laga qodayaa qiblada xiga ama wixii la mid a dhexdana waxaa la qodaa waxay fiicanta markii dhulku dhul jiricsan yahay dumaya iyana dhexdaa in laga jeexo wey meydka xagga waxaa laga keenayaa lugaha meesha dhanka qabriga lugihiisa xigi lahayd baa laga soo gelinayaa madaxiisaa la soo horgelinayaa waaya marka waxaa fiican meydka qabriga la dhigayo satrul qabri binaxwi thoobin mara iyo wixii la mid in saa loogu asturo tanna waa loo baahan yahay waa masale jidha hadduu doono nin ha noqdo dumar ha noqdo in maro sidaas si meydkaa la asturaya ujeedku waa maxay meydkaas inaan maaragtay jirkiisa iyo cidina fiirsan dadkaa gacanta ku haya mooyaane dhabanka marka dhulka loo dhigo waxaa fiican qofka u dhigaya inuu yidhaahdo bismi illaahi wa calaa millati rasuulillaahi bismi illaahi ilaahay magaciisa baan ku dhigaya wa calaa millati rasuulillaahi rasuulka ilaahi diintiisa baan ku dhigaya ku aasayna qofkaa muminka ee muslimka ay dhintay waaye faslun haadaa faasilun weeye kana waa fasal kale wey yumbashu waa la qufaa almeyitu meydka waa la qufaa macnaha qabrigiisaa la qufaya liarbaci khisaalin afar arrimood afar arrimood mid ka mid ah hadday dhacdo qubuuraha waa la qufaya waa laga soo saaraya laakiin wax kale qof islaamo meel lagu aasay loo qufan maayo maxaa qabrigiisa loo qufanaya afartan arrimood laakiin waa loo qufaa waaye lilgusli mayrid waxa weeyaan haddii la mayraayo haddii haddii la rabo in la dhaqo idaa lam yataqayar markuusan doorsoomin qolaa iska aastay midhaa in loo dhaqay bay moodeen kaasaa markii la aasay la ogaado inaan la mayrin ama cilmiba ma lahayne waa iska aaseen war meydkii ma la ma la dhaqay maya war soo saara laakiin waa goorma idaa lam yataqayar markuusan doorsoomin dhowr beri ka hor hadday ahayd ama doorsoomay lama taabanayo walitowjiihihi ujihayntiisa meydka loo jiheeyo ila alqiblati qiblada qiblada in loo jeediyana waa loo qufaa kuwa dayeysan baa aasay markaasay meel kale u jeediyeen hadhow baa la arkay qabri halkaas meel kale u jeeda war qabriga war meydka maxaa halkaa loogu jeediyey war qibladii baan moodnay bay dheheen war ka soo saara xaggaa loo jihaynaya waa inuusan doorsoomin iyadana walil maali maalna waa loo qufaa idaa dufina haddii la aaso macahu maciisa maca almeyt xoolaa lala aas qof baa xoola kaga daateen war alaab baan kusoo halmaayay markii mudhaawixir meydka la aasayey waa inay moobeelka xaggaa saaray ama saacaddii baan halkaa godka meel ka mid a dhigay ama lacag baa iiga dhacday waa la qufayaa xoolaha laga soo saarayaa meesha xoolihii baa laga soo saaraya meydku waa saasaa la samaynaya ayib meydkii inuu doorsoomay iyo inuusan doorsoomayn waxaa la weydiinayaa bisu-aali ahlilkhibra dadka ahlu khibrada leh oo meydku intuu isku bedeli kara yaqaan baa la weydiinaya takhaatiirta iyo dadka arrimaha yaqaan baa sheegaya waaye xoolo haddii meesha la lala aasay waa laga soo saaraya xoolaha ta la qufo baa la soo saaraya xoolihi xoolo yar iyo xoolo badan waxay doonaan ha noqdeen xoolaha in lagu cayaaro ma ayib midda afraad waa maxay walilmar'ati haweentii iyadana waa la qufayaa qabrigeedi idaa dufina markii la aaso janiinuhaa uurjiifkeeda ilmihii uurkeeda ku jiray macahaa maceeda gabar uur le baa la aasay wa amkanad xayaatuhu noloshiisuna ilmaha waa suroobi ka dhaha gabar uur leh baa dhimatay iyadiyo uurkeeda baa la isla aasay ilmaha lala aasayna waa ilmo nool oo ay suuroobi kadho in laga badbaadsho maxaa la qufayaa qabrigii yaa la soo saarayaa gabadhii la aasay oo uurka lahayd maxaa la samaynayaa kabacdi dee waa in qalnin lagu sameeyo uurkii lasoo saaro oo markii lasoo saaro waa in ilmahaasi laqi ay suurtagal tahay inuu nolol ka suuroobayso la kala badbaadinaya macnaha ilmo nolol ka suuroobaysa hadduu yahay waa laga soo saarayaa deedna ilmahaasaa la badbaadinaya waa masalo weyna moogta waaya mathalan lix bilood iyo ka badan baa uurka lagu sheegay waaya haddeer markii inta qabriga lagu jirana waa wax kooban oo ilmihii uusan ku caburi karin oo ku dhiman karin idaa qarara daalika al adibaau takhaatiirtu markay arrintaa hoosta ka xariiqaan oo yidhaahdaan waa laga gaari karaa markii horena maba ahaynba in la aasay laakiin waxaan la ogaaday in lala aasay ee markii hore al rabay dibadda in la joogo hawsha in farsamada la galo qabrigii baa la qodayaa caloosheedii baa la qalayaa qofkan nool baa laga soo saaraya haddaysan nolol ka suuroobeyn maya waaya ilmaha haddii la qalo nolol ka suuroobi mayso gabadhaa loo kaadinayaa ilmahani markii isagana hadda xayaatadas liidatoo ku jidha ay isla dhammaadaan baa la aasaya lakin ilmihi nool marna lagu aasi maayo waxaana la ogyahay hadii lasoo saaro marna inuusan noolaanay taa lafteeda ilmihii nool horey looga harbin maya qabriga walaa yajuusu darbu badnihaa liyamuut ilmuhu inuu dhinto awgeed in caloosha qofkii lagu dhufto gabadhii dhimatay si ilmahana u dhinto lama ma banaana wafaacilu daalika qofkii sidaas sameeyo ilmaha nool caloosha ku jira sidaas u dilana qaatilun linafsi naf buu dilay allatii naftaasoo xarama allaahu ilaahay xarimay caza wajalla qatlaha dilkeeda naf boo gooyey arrin culus boo gala ilmaha yar waa dembi weyn uu dilay ummaddan kaloo isbaabinasa iska badaay naf ilaahay xarimay buu dilay wey waaya fasalkaana ku dar faslun haadaa faasilun wey alisticaanaatu kaalmo dalabyadu arbacu khisaalin weyn isticaano waa gacan inaad cid weydiisatid iyo kaalme kaalmo dalabkaasi waa afar afartaasi mubaaxatun mid bannaan isticaano iyo kaalmo bannaan wa khilaaful owlaa sida fiican mid khilaafsan labo wa makruuhatun mid la kahday oo karaahiyaha saddex wa waajibatun mid waajiba inaad kaalmaha dalabtid afartii baa laguu kala dhigaya falmubaaxatu midda bannaan taqriibu lmaai biyaha soo dhoweyntooda wey iyo wixii la mid a qof aa tir biyaha ii soo dhowee xaagadaa biyaha isi weesada ii dhib waa iska bannaanta wa khilaaful owlaa sida owlahaadoo fiicneed midda khilaafsan ma sii dhib badnee tanee hiya iyadu sabulmaai biyaha shubidooda weeye calaa naxwil mutawadi qofkii weysaysanayey iyo wixii la mid a loogu dul shubo oo waa see qofkii isagoo weesaysan karoo biyihii loogu dul shubaya isagaa isdhaqaya laakiin qof kale ugu dul shubaya calaa naxwil mutawadi mid weesaysanaya iyo wixii la mid ah baa loogu dul shubaya igu shushu buu ku yidhi igu shushu waaye taasna waa waa laga fiican yahay mase culays badna walmakruuhatu midda la nacda la karaahiyastayna liman xarakooyinka halkan fiiriya xarakooyinka ku kala duwan yihin kutubtu liman yugasalu ma haysaan mise liman yaksilu ba haysaan naylu rajaagii baynaan hayn marka waaya kuwa shalayaa jira macnuhu waa markaas waa laba macno kala imaanaya liman weeye yaksilu dhaqaya isagu acdaa'ahu mutawadi kii weysaysanayay xubnihiisa yaksilu faacilkeeda iyo acdaa'ahuda marka isku meel ha u socodsiin liman yaksilu dhaqaya yuu dhaqayaa acdaa'ahu hu oo kan mutawadigaayo weesaysanaya xubnihiisa kii hore biyaha loogu shushubayay kan isagaa wejigaa loo dhaqaya isagoo dhaqan kara wejigaa loo dhaqin gacnaha loo dhaqin hawshii baaba loo hayaaba taasi waa midda karaahiyada wey ama liman yugasalu acdaahu qofka xubnihiisa la dhaqayo ay noqonaysa qaar baa xarakaynaya sidaas waaya taasna halkaasaa la dhig ama waa loo qubeynaya ama waa loo booreynaya umana baahna wuu samaysan karaa hadduusan isagu samaysan karin waa in loo sameeye waa qof iska raaxaysanaya inuusan dhaqdhaqaajiyo ma rabo wejiga iyo gacnaha iyo loo dhaqow rabaa qof dee mutacabid ilaahay caabudaya hawshaas munaasab kuma ah ama idaa kaana calaa sabiili tarafuci watakabur kibir iyo hadday ka tahay isweyneyn fatasiiru xaraama waaba xaaraam walwaajibatu midda waajibkaa kaalmaha inaad dalabtay ay waajib tahay hiya iyadu lilmariidi wey qof jiran bay u ahaatay cinda alcajzi markuu tabar gabo ma weesaysan karo masalaaduu ka tegaya war halla ii weeseeyow leey halla ii qubeeyow leey qiblada halla ii jeediyow leey oo wax iyo cibaado kaga xihan oo dhan buu dad u dirsanaya hadduu doono lacagha ku bixinayo waa qofkaas waxa weeyaan tabarta gabay wey haddii kale uusan biyo haysana ha loo booreeyaa laleey kharash xataa inuu ku bixiyo waa laga maarmaan hadduu haysto waaye fasalkaasna halkaasaa la dhig darsigeenu intaasuu ku dhan yahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam sawaab